subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeed aad ii haysana ay qodobada aad ku maqli doontaan saakay waxaa ka mid ah fatahaada webiga shabeelle hoos u dhigay tacabka iyo waxsoo saarka tuulooyin ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe dabeele xoogan oo saameeyey nolosha barkacyaal ku nool kismaayo qaar ka mid ah haweenka muqdisho oo bogaadiyey go-aanka dowladda ee kabixitaanka guriga hoyooyinka guddiga doorashooyinka qaranka oo sheegay in jadwalka doorashooyinka la shaacay doono toddobaad gudihiisa heshiis hordhac ah oo laga gaaray colaadii ka taagneyd deegaano ka tirsan gobolka mudug wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah trump oo sheegay in kanada ay ka mid noqon doonto gobol ka tirsan maraykanka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magaceygu waa abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeni oo fidsan fatahaada webiga shabeelle ayaa hoos u dhigay tacabka iyo waxsoo saarka tuulooyin ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya bulshada ku nool deegaanada qaar ee hoosyimaadaha degmooyinka balcad jawaar iyo mahadaac ayaa sanad walba waxaa saameyn ballaaran ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle waxaayna sababaan khasaare kala duwan oo sugu jira mid handayadeed iyo mid nafeedba saameynta ugu badan waxaa la kulmaa beeraleyda degan hareeraha jiinka webiga shabeelle iyo xoolodhaqatada haddaba qaar ka mid ah guddoomiyayaasha tuulooyinka hoosyimaada degmada jowhar ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha iyo sida looga hortegi karo marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloon soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdina ka goysanin marka sidaas aaweedaan fasahaadada oogu cabsi qabnaa hadda oo xilida deerta hadee roobka bilaada marka cabsidaas walwalkeeda waa qabnaa aniga dhibaata aad iyo aad weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo ruuga shabeellaha dhexe waxaan ugu dambaysay saddex sano ilaa afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan tulwaraqel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunyada horta ayniga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen qalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii ayaa wadan magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono dawladda hirshabeelle waxaan rabnay inay gacan lagu siiso ama garab lagu siiso waxaan rabnay hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan ilaaha wax bixi karo waaye bini aadanku sidiisa buu qadarta ilaahaya iskale dadaalna ma reebana markay tuulada tahay tuulada isxilqaan oo meelihii khatar ka imaan karto ay haysaa walow dhul dhamo baaxad weyn oo dawlo u baahan maaragtay u baahan aysan shicib oo tuulo degan xoog usaynin haddana intii awoodeyna waa rafanaynaa walow awoodda ilaahay gacantiisa ay ku jirto waxaan ka helnay walax yar oo kaalme sanadkii dhawaay walooyinkan loorada bixiyo bisha case hadduu ilaahay ku diidin doorartii aan kulay waardiye ahaana u haysanaa wadda wax weyn ma jiraan shaqaduna hadda badanaa waana waa qabanay wallaahi buulo haddau biyaha keeno webiga masalkaan hadda roob ka da-aayo hadda meelo badanaa wax ka qabanayaan loo ror saarnay meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin asha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalma aan ka helna ma jirto ilaa qoryahaas si kastaba fatahaadana ayaa ah mid kusoo noqnoqda gobolka shabeellaha dhexe taasi oo u baahan inay iska kaashadaan bulshada iyo maamulka si loo yareeyo khasaaraha ay sababi karaan mahadsaned maxamed dabeelo xoogan ayaa saameeyey nolosha barkacyaal ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbad hoose xaliima cali ibraahim ayaa faahfaahinaysa dabaylaha xooggan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada kismaayo iyo nimaaxigeeda waxay sababeen saameyn ballaaran oo gaar ku ah dadka barakacayaasha ee ku nool haryaha magaalada kismaayo barakacayaashani oo badankooda hore ugu soo barakacay colaadaha iyo abaaraha ayaa la kulmay xaalad cusub oo adag ka dhalatay masiibada dabiiciga ah haddaba qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey saameynta ay dabeelaha xoogan ku yeesheen
dabeeshaan waxayna haysaa anaga muddo indhaha waa kala feedan lanahay guryihii anaga balbalada anaga aan dhisanana dabeeshii anaga qaadahayso waan rafaadsannahay walaalaheena waxaan ka codsanaynaa in guryahaas ay nagu soo garab qabtaan wixii kalaa loo baahan yaha inay nala arkaan manaa anaga tabardaraana hayso meeshaan dhibaana keene bismillaahi raxmaan raxiim gurigii adi aad geli laheedoo madax aad gelin laheedo ilmaha aad ku qaban laheedaaba macnaha dabeeshii anaga qaadahayso cabadii anaga aan ku soo hayno maanta afar ah oo meeshaa nala keeno oo ood macnaha ayna qaadaysa waa la dhisahayaa waa dumahayaan waa la dhisahaa bay dumahayaan oodiina tawar anaga aan ku gadan ma haysan walaalaheena waxaan rabnaa in gurihii ilmaha anaga aan gashan lahayn meeshii waxaan ku qaban lahayn inay nagu soo garab qabtaan ilmi yar yaraan haysanaa wax alle waxay noo soo kas lahayn oo anaga madaxa aan gashan inay naga qabtaan waxaanaan haystaa oo caruurta oo xanuunley ah oo xaaladooda saana caradaan u adkaysan karin waa ku rafaadta meeshaan afar beriyaan deganaha buushka waa dhiseynaa wuu soo dumaa waa dhiseynaa waa soo dumaa waxaan oo kaleeto habeenkii oohin caradiyaa ku badatay ilmihii ma shaqaysan kartid meel ma aadi kartid meel aad degan tahay oad ku hoynaysaba ma qabtid waa ku rafaadnay mijingaasha hataa mir aan kusoo aruursanayno mar ilmihii meel aan ugu tagayno mala dabeeshaana qaaday ilmaha so ooqaa dhisna ma haysano mareeraha gagaabkaa soo gurinaa loorahaanaan jejeexnaa kor saarnaa dabeeshaa naga qaade meel aan ku hoynaaba lacasarnaebo dabaad dhawantana nishaanaya minkaanta baryaani afara ahaay marka dabaasha waa ujeediin indhaha ma la furi karo ilmaha waa la siinaya ma leh oo cafarka saa socda wiligaana ma arkan duufaan baa ma leenahayna indhaha ma la furi karo baabuura taha maalan ma ma soconayso toosh lishidoo aragni shalay dhib mee waa kan guryaa kan saan way kan shan kol la dhisi kan saan subahan la dhisi saan ay kankaadina waaga saa guryaa kursha dudumaan lamu kor saan oo bas way meel la galay mal waa saahina gurug dhulku bacaad way tabarna male
hadda dadkii oo meesha degan ayaa dabeeshi waxay ka qaadaysaa guryaashii dabeel wax hadda oo macaawinayo haastaan male ki kastana gurigiis bacdiisa ka haysa dhibkaas dartiis oo ayaan horta aan qabnaa oo dabeeshaan qolal badan hadda hadda lagu dhihi karo ilaa toban iyo waxaas hadda lagu sheegi karo oo bac la-aan ah ilan bac oo hal sana saarneed ayaa ku buubtay tabar mu waay sidan oo kale bacdana iska jirtaa ninka tabar mu hayo bacdii wax iska gadanaya ma hayo
dabaylaha ka socda magaalada kismaayo ayaa waxay sidoo kale saameysay adeegyada gargaarka ee dadka barakacyaasha barakacyaasha ayaa badankooda aan lahayn il dhaqaale waxayna waayeen fursad nololeed iyadoo saameynta dabaylaha ay sii kordhisay nuglaantooda qaar ka mid ah haweenka muqdisho ayaa bogaadiyey go-aanka dowladda ee kabixitaanka guriga hooyooyinka adifata axmed macalo ayaa soo jeedinaya
qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho kana mid ah ururada bulshada rayidka ah oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ayaa tilmaamay inay aada uga xun yihiin hadallada kasoo yeeraya qaar ka mid ah hablaha ku nool magaalada caasimadda muqdisho ee ku aadan arrimaha guryaha hooyooyinka kaasi oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu horey u sheegay in la isaga baxo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in xarunta hooyooyinka ay tahay mid muhiim u ah in hoyooyinku ay dib ula wareegaan islamarkaasna amuuraha dalka ee dhanka haweenka lagu falanqeeyo haweenka ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ku qabtay shirka jaraa'id ayaa guud ahaan dowladda ka raaligeliyey hadallada kasoo yeeray qaar ka mid ah hablaha ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ee ku aadan diidmada kabixidda guriga hoyooyinka baarlambanay ministerkana aadan uga raaligelinayna waayo asaga birti tay dambaysaa dhib badan briminister maandhow si fadeexad oona jeclayn ayaa loo aayo markaan dhegaystay runtii aadaan uga welwelay oon uga nahay marka raalli ku goor ahaada sideed annagu bulsho reedaanaha ma nihin annagu dad caadi ah bulshada reedkaa macnaheedu haddii ladiin fasiro waxaan qoristeen oo dhana bulshada reedkaa la yidhaah laakiin annagu waxaan nahay codkii bulshada reedkaa rag iyo dumar say u yihiin annagaa u hadalna codkoodiyaan ku hadlaynaa maantayto waxaan iskugu nimid inaan raaligelin ka bixino walaalkaa haddou gefo adaa u aqal maskaxhaya walaalaheen gabdhaha walaalaheena oo maanta aan isleenahay haalkoodu ma naqaanso u yahay gabdhahaasaan rabnaa wax ay sameeyeen inaan raaligelin ka bixino annagu haddaana haweenka soomaaliyeed isbaara ma dhiganno isbaaro wax a dhigta ciyaalka dhallinyarada ah annagu waxaana hooyooyin hooyana waa qaran qaran macnaheeda markaan idiin fasiro hooyo waxa waaye soomaalida cid kasta oo soomaaliya hooyo waxbaa ugu daran cid waa u dhexdaa cid waa u dhalatay cid waa eheladeed kale hooyo waa qaran marka qaranna wax walba waa qarsadaa annagu hooyaan nahay ma rabna dhib ma rabna dadka in la fadeexadeeyo ma rabnahay waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed in laysku wado waan ceebownay maradiyaa naga dhacday idinkoo raalli ah in raaligelin laga bixiyo ereyadaas ayaga ah waxaa anigu kolley ra'yigeyga aan ku darsan lahaa dumarka in dumarka hadday wax qabaan horta ay miiska tagaan ay dowladdii la hadlaan aflagaadada iyo iyo waa ceeb in dowladdii loo aflagaadeeyo ururadaasna waxaan aaminsanaha annagoo dhan waa urur waa hore oo kacaankii la dhisay warqado sharciya iyo broseskii saxa hadday marsiiyaan dowladda u tagaan negotiation wuu dhici karaa laakiin aflagaadada iyo iyo waxyaabaha hadda socda miidiyaha dumarku waa ma qaadan karaan annagoo dhan waa isku raacnay in dowladdii loo aflagaadeeyo loo xadgudbo waa qalad waana kulligeen waxaan maanta ka raaligelinaynaa in aflagaadadaas la sameeyo gabdhuhuna dumarkuna raalli inay dowladdii la hadlaan ay miiska fadhiistaan waxay qabaan ay sheegtaan aan aaminsannahay wasaaraddan cusub oo la keenay oo la sameeyena lagu tixgeliyo iyo dowladda amarkeeda laba kelmadood isku meel ma gasho taas lagama yaabo dowladda waa rabnaa waa la shaqaynaynaa waa saxaynaa waa biniaadan biniaadankuna wuu qaldamaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan qaldamin intii kasoo hortaa waa qaldantaa haddana diyaar waxaan u nahay maxay ahayday inaan arintaas raaligelin ka bixino waxaa kaloo jirta haweenka soomaliya waxa lagu yaqaanaa qoriga dhig qalanka qaado haddaan nahay haweenka soomaaliyeed annagu dowladaan rabnaa fawdo waa soo aragnay waxa ay tarto iyo waxayn tahaba waa soo aragnay laakiin waxaan rabnaa dowladda in lala shaqeeyo dowladduna inay dadkeeda u turto inay dadkeeda soo dhowaysato inay shacabkeeda ka warqabto ayadana waa laga rabaa dowladda annagana waxaa nalaga rabaa haddaan nahay shacabkii baahida iyo hamuunta u qabay dowladnimada inaan dowladnimadeenna aan maxay ahayday aan garab istaagno aan horteeda lagu xagxagan aan horteeda lagu caayin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in jadwalka doorashooyinka la shaacin doono toddobaad gudihiisa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka mudane cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in jadwalka doorashooyinka qaranka ay shaacin doonaan toddobaad gudihiisa mudane cabdikariin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka ay booqan doonaan goobaha loo qorsheeyey qabashada doorashada qof iyo codka sidoo kale mudane cabdikariin ayaa ballan qaaday in guddiga ay ka shaqeey doonaan doorasho hufan oo xalaal ah isagoo codsaday in bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ay ka gacansiyaan hanaanka doorashooyinka la doonayo in dalka ay ka dhacaan heshiis hordhaca ayaa laga gaaray colaadii ka taagneed deegaano ka tirsan gobolka mudug xaliim cali ibraahim ayaa mar kale soo jeedinaysa heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray colaadii ka taagneyd deegaano ka tirsan gobolka mudug taasoo muddooyinkii dambe dhibaato xoogan ku haysay dadka deegaanka gaar ahaan dhinacyada nabadda dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ku nool halkaasi heshiiskani ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah nabadeynta iyo soo celinta wadajirka bulshada ku dhaqan gobolka waxaa la isku raacay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka iyo weerarada ka socda deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gasha kulanka iyagoo labada dhinac ugu baaqay in ay qaataan heshiiskan lagana digtoonaado dagaalada soo laalaabta ee ka dhaca halkaasi maadaama dagaalka uu yahay mid khasaaro badan geysta noo suurta gashay in aan ka gaarno qodobo muhiim ah shirkii maalmahan nooga socday halkan ee magaalada gaalkacyo muddada dhowrka maalmood ah qodobadaas oo gundhig u noqonaya taabagelinta amase dhaqaajinta wejiga labaad ee yani heshiiskii halkan ku dhex maray labada beelood ee leelkasaya sacad taasoo ahayd in muxuu ahaa la dhaqangeliyo heshiis kama dambayn ah oo labada beelood ay ku wada noolaadaan walaaltinimo iyo wanaag maantay qodobadan hadda la soo saaray ayaa meeshaan laga hirgeliyey horeyna dadkii deegaanka hadday yihiin dhaqan hadday yihiin culumo hadday yihiin waxgarad horey bay ugu baaqeen inay muxuu ahaa joojiyaan xabadda islamarkaasna waxaan adkaynaynaa dhaqangelinta iyo in dib dambe aysan u dhicin qof dadka deegaanka ah amase dadka walaalaha ee duruurta dhex martay inuusan qof dambe nooga dhiman haddii aan laydmo taa way isugu jirtaa xildhibaano wasiiro guddoonka iyo degmada saraakiil ciidan waxaan ka hadlaynay shaqaqadii meeshaan ka jirtay iyo sidii xalka madamaysa looga gaari lahaa waxaana ka soo baxay go-aanka hadda aada maqasheen oo ah in nabad la qaato nabadda la adkeeyo xabaddanma aysan dhicin nabaddaa laisla qaato dhinaca kale in maaragtay waxyaalihii taagnaa guddi xeerbeegtiya loo saaro oo ay si kama dambaysa uga garnaqaan si dhaqsaanana guddigaasi uu shaqo galo iyo in shaqaaqooyinkii dhacay ama dhacdooyinkii dhacay muddooyinkii ka dambeysay heshiisyadii hore iyadana maaragtay xal laga gaaro inta hawshaan lagu heshiiskani hordhac ahaa wuxuu muujinayaa awoodda dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug inay xal u heli karaan khilaafaadkooda marka ay wada shaqeyn jirta dadaalada nabadoo lagu xoojinayo sidii xal waarah oo ku salaysan isfaham cadaalad iyo wadajir iyo wada noolaansho loo heli lahaa markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo wariyeyna maxamed nuur
wahagaag bal markaan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa laba milyan sagaal boqol bixintu waa laba milyan sagaal boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah bariisku waa sideed boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah labaatan laha sidoo kale labaatan laha macsarada waa afartan doolar halka siliid cadiida ay tahay soddon iyo laba dhibic shan doorka sokorta waa soddon iyo sagaal doolar iyo bar sidoo kale baastada waa toban doolar intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar markaana cayaaraha taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa rajeynaya in kooxda mekel arteta ay saameyn doonto saxiixa weerarka ah ee suuqa january ayna niijab ku tahay arrintaasi arsenaal ayaa u baahan waryahan cusub kadib markii ay iska khasaariyeen fursado badan xilciyaareedkani ganres ayaa lala xiriirinaya waryahano uu ka mid yahay xidiga newcastle alexander isa si kastaba ahaatee ganres ayaa la filayaa inaysan wax saxiix ah waryahankan saameynin suuqa january inta ka dhiman bisha arsenaal ayaa isku diyaarinaysa suuqa xagaaga waxa ayna isku dayi doontaa saxiixa waryahan cusub marka la gaaro suuqa xagaaga halka warkaasi aad kala socotaan waraadii haysanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda toddobaatyo uun ka hor inta uusan dib ugu laaban aqalka cad madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald j trump ayaa walaac xoogan waxa uu ka dhaliyay kadib markii uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada in ciidanka militariga mareykanka uu adeegsan doono si gacanta loogu dhigo kanaalka banama iyo dhulka ismaamulka ah ee greenland oo ka tirsan denmark trump ayaa labadaba sheegay kuwa istaraatiiji ah oo muhiim u ah amniga iyo dhaqaalaha guud ahaan wadanka mareykanka hadalkaas waxa uu ahaa markii ugu horeysay ee trump si fagaaraha ugu hadlo isticmaalka militariga maraykanka hafsidan oo kale ah sidoo kale trump wuxa uu sheegay inuu adeegsan doono cadaadis dhaqaale si uu kanada ugu soo biiriyo maraykanka una noqoto gobol ka tirsan dalka maraykanka qodobkaas ayaa ugu dambeeya saaxiibyaal guud ahaan warka subaxnimo saaka oo jimcaha aad ka dhagaysanayseen raacdii haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo